soo dhowaada barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuurow intaan dhabbaalada u gelin goormay kugu dambaysay heesihii hore ee qaraamiga ahaa balaan dhegaystayaashana u soo qabto hees ka mida heesahaasi waa heesta laac codkii allah u naxariistay khadiijo cabdulaahi dalays
Thank you.
tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay waayowaayo soo xasuusteen markii ay dhegaysteen heestaasi qaraamiga ahayd dhambaalka ugu horreeya daanduraya waxa uu naga soo gaaray cabdirasaaq cabdulaahi barrow iyo deeqa cabdulaahi barrow cabdikariim cabdulaahi barrow nasre cabdulaahi barrow iyo ustaad cabdinaasir cabdulaahi barrow iyo sharmaarke maxamed ismaaciil islow cabdinaasir islow cabdinaasir islow geesay iyo hooyo farxiyo iyo dhammaan caruurteeda oo idil waxaana ay halkan hambalyo uga dirayaan maxamed macalin xuseen iyo xaaskiisa marwe dhayman cabdulaahi barrow oo uu wiil ugu dhashay magaalada buuleburte waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay codadka macaan salaad maxamed shardi iyo xaliimo cabdi afooy eeqadii jacaylkaas uurka iiga taagto sidii of wareenkaas igu sii adkaase eebadii jacaylkaas uurka iiga taagto sidii of wareenkaas igu sii adkaase ibtiladani haysaa ina yahay adaa igu abuure ibtiladani haysaa ina yahay adaa igu abuure ma markaan isaragnayba balayaskiibe markaan is aragnayba amballayasiibe nama markiyaas inantay ma markiyaas istaareexday annaa urxumaadid ayaad iga tag leedaay ahey iyo wahe axdi male haweeno ahey iyo wahe axdi male haweeno waayaha adduunkiyo nafsiga adeego arbiciyo hamistuba waayaan istaafe waayaha adduunkiyo nafsiga adeego arbiciyo hamistuba waayaan istaafe ada meel udgoonyo inay hayd xareere jooge ada meel udgoonyo inay hayd xareere jooge axdigiyo wanaagiyo dabadiilowne axdigiyo wanaagiyo nabadii lowde
adigoo ammaan qaba hayabootanese caqligiyo waxgaradkii eberbaad ka noqote adigoo ammaan qaba hayabootanese
ama markii aad inantay ma markii aad istaareexday anaa urxuma ayaan iga tag leedahay aheediyo war ahni male haweenkuye aheediyo war ahni male haweenkuye cilmikii asiiba adimada isaaro afartayda waaxood ka idlee jirkee cilmikii asiiba adimada isaaro afartaydi waaxood ka idlee jirkee marka waxaan dul allaa inay yahay iilkii xabaashe marka waxaan dul allaa inay yahay iilkii xabaashe eedaadkii qaysiiyo laylaay qayse eedaadkii qays iyo laylaay qayse
cajashii dhammaataa iska joogi mayse aakhiro haddaa tegi kaa oolin maaye
dhambaalka nuur wuxuu nooga yimid jaamaca moxamed xirsi iyo gooni maxamed muuse iyo xasan xuseen xasan iyo nimcaan jaamaca moxamed shirwa cabdisamed iyo xaawo aadan kulmiye falastiin khaliif yuusuf iyo abuukar maxamed cabdulaahi cadnaan maxamed axmed saciid bashiir farnuug iyo cabdixaafid cawil ismaaciil mawliid xaaji cabdi iyo cabdinuur sheekh maxamed isxaaq iyo aadan cabdi salamiin iyo sacad maxamed daahir liid qaasim warsame iyo xamdo muuse saalax ayaanle maxamed maxamed kamis faarax barre waxa ay jecel yihiin inay taaniyada halkan ka gaarsiiyaan cabdirasaaq beriye jaamac faragaab iyo yurub farxaan cilmi diif oo meherkoodu uu ka dhacay degmada gallaade ee gobolka doolo dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay meherkaasi ha idin horseedo guur qayr qaba ah oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo waxay leeyihiin soo barbaar heesta kale ee aan idin soo qabanayo waa weel caashaq codkii seenab cege
haatanna waxaa noo baaqeeyay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo gooni maxamed muuse xasan xuseen xasan iyo nimcaan jaamac maxamed shirwa cabdi samed iyo baxsan barkhad xaawo aadan kulmiye iyo falastiin khaliif yuusuf abuukar maxamed cabdulaahi cadnaan maxamed axmed iyo saciid bashiir farnuug dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay u hamliyeynayaan injineer cabdirasaaq biiriye jaamac faragaab iyo marwadiisa yurub farxaan cilmi dhiif oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka ilaan janno oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ee dhulka soomaalida ee ethoobiya ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan ku nasanno waxaan idin haynaa hees banaadir ah waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo caasha cabdu maleyka
mar dhiribka dhimashaal weeye waa ludhumaa luma dheeraade war dhiribka dhimashaal weeye waa ludhumaa luma dheeraade dhawaaqaan ku dhaho dhub u yeel adaan ku soo dhaadhace kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine duuboy haddaan isla dhaalane duuboy haddaan isla dhaalane dhiigo nahay una dhaxyaale kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine kuwi ku dhaleen ha soo dhaafine kuwii ku dhaleen
haddaan isla dhaalane dungoy haddaan isla dhaalane dhiigo nahay una dhaxyaane kuwii ku dhaleen hasoo dhaafine kuwii ku dhaleen hasoo dhaafine
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray sacadiyo maxamed bulbul iyo abshir aadan dheri iyo xakiimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri cabdi xasan bishaar iyo xabiibo xasan bishaar iyo cabdiqaadir maxamed iyo sacadiyo maxamed bulbul iyo cabdi maxamed cali cabdicasiisa maxamuud cabaas dhammaan asxaabta waxaana ay joogaan ah, dalka gudihiisa iyo dibadda waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan iisha aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaa gabadhaas loo bixiyay bay yidhaahdeen mustaqiim waxaa leenahay mustaqiim soo weynaa u noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah axmed maxamed diiriye iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa la yidhi waxaana ay hambalyo farxad leh ay halkani uga marinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salme cabdi aadan oo wiil ugu dhashay magaalada burco isbitaalka doctor muuse waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhabaal uu naga soo gaaray hodan cali bikolo iyo xaawo cali bikolo iyo muxudiin cali bikolo iyo axmed cali bikolo iyo cabdicasiisa maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan iyo falastiin khaliif yuusuf waxaana dhammaantood ay tahniyad gaarsiinayaan maxamed bayuuq iyo ruqyo sheekh cabdiwahaab oo wiil uu ugu dhashay gaarisa wiilkaas oo loo bixiyey cumar faaruuq waxay leeyihiin soo barbaar heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeenana ku soo xiri doonno waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi xarago iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadiino wajiyaal isxasuusta isxasuusta inda aan kala waharin inda aan isbawa'ayn laba aan kala weecan wadnayaal isjeclaada wadku daayo oraaga oo wadeeca asaynin oo wadaaga xanaano wadnayaal isjeclaada wadku daayo oraaga oo wadeeca asaynin oo wadaaga xanaano inagaa ku wacnayne maxadiiga wareegtay inagaa ku wacnayne maxadiiga wareegtay inagaa ku wacnayne maxadiiga wareegtay inagaa ku wacnayne maxadiiga wareegtay
dooxa yaha jiidhka yaha jiidhka wadana iyo geerka halbulaa iswaraabashan u wadaagna jacayle dooxa yaha jiidhka yaha jiidhka wadana iyo beerka albulaa iswaraabashan u wadaagna jacayle markuu kaaga waraaqshay ay adeeca ku taabtay inankaaga wareegoon waqalla kaaga dhaqaaqo markuu kaaga waraaqshay ay wadeeca ku taabatay inan kaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqo haddii uu wakhti keenay nin wax sallimiya haddii uu wakhti keenay nin wax sallimiyaan ahay anigu haddii uu wakhti keenay nin wax sallimiyaan haddii uu wakhti keenay nin wax sallimiyaan ahay anigu
walbahaar ka jacaylka ka jacaylka sida weyne xageheen mahawgu wareegan kugu weehanayaaye walbahaar ka jacaylka ka jacaylka sida weyne xageheen mahawgu wareegan kugu weehanayaaye haddii aad wakilayso codka wiiqantay dhuuxa wadhicaasha ku raacday warka manka dhigane haddii aad wakilayso codka wiiqantay dhuuxa wadhicaasha ku raacday warka manka dhigane inaga isku wacnayna naxadiga wareegtay inaga isku wacnayna naxadiga wareegtay inaga isku wacnayna naxadiga wareegtay inaga isku wacnayna naxadiga wareegtay
wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadoo laanaagsan kolka waay huliibsho wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadoo laanaagsan kolka waay huliibsho dani ay ka wadaaye haddii aynu isweyn walac waa ku dilaayo waa wareerka adduun dani ay ka wadaa